أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon mu'asasada alkataab ayaa ballanqaaday in goordhow ay baahin doonto qaybtii afraad afraamta taxnaha ah ee geedigii gurguurta guulmise gabadhaclayn golaha ammaanka gaalada qaramada midoobay ayaa meel mariyay in la bedelo howlgalka kufaarta atmis iyadoona dowladda kaafirada maraykanka ay ka cagajiidayso bixinta qarashka ku baxaya howlgalka cusub faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay saraakiilii askari etoobiyaan ah oo ka dhacay degmada waajid ee wilaayada islaamiga bokool iisku soo baxay ka dhan ah amar ka soo baxay etoobiya oo lagu diidayey in gabdhaha muslimaadka ah ay iskuullada ku dhigtaan xijaabka ayaa ka dhacay ismaamulka tigre ee waqooyiga dalkaasi howlgallo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya mid ka nin dhakhtar ah ayaa laga helay mid ka mid ah qolalka isbitaalka magaalada burco ee waqooyiga dalka soomaaliya in ka badan lixdan iyo shan ruux ayaa dhintay kadib markii xeebaha dalka morocco kula degtay doon ay la socdeen dadkaasi kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha jamaadul aakhir kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataab ayaa ballan qaaday in goordhow ay baahin doonto qaybtii afraad aflaamta taxnaha ah ee geedigii gurguurta gulmuse gebidhaclayn mu'asasada alkataib waxay ballan qaaday in caawa ay baahin doonto qaybtii afraad ee taxnaha loogu magac daray geedigii gurguurta gulmuse gebidhaclayn oo aad kaga mugan doontaan xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay alkataib ayaa horey u baahisay qaybihii koowaad ilaa iyo saddexaad ee xalaqaadka taxanaha geedigii gurguurta gulmis gabadhaclayn kuwaasoo xiise lahaa iyadoona caawa lagu wado mu'asasadii inay baahiso qaybtii afraad oo muhiim gaar ah sida tah golaha ammaanka gaalada qaramada midoobay ayaa meel mariyay in la bedelo howlgalka kufaarta atmis iyadoona dowladda kufaarta maraykanka ay ka cagajidayso bixinta qarashka howlgalka cusub walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey gudcur mugdi ah ayaa weli ku gadaamin mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya inkastoo kufriga caalamiga ah wakhti dheeraada ay ugu dareen haddana waxaa laysku mari laayahay cidda maalgelinaysa kadib kulan ay magaalada new york ee dalka maraykanka ku yeesheen waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayay uga doodeen xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan kooxda raddada iyo mustaqbalka ciidamada afrikaanta ah dowladda saliibiyadda ingiriiska oo kufriga caalamiga ah gacanta u geliyey galka ammaanka soomaaliya ayaa golaha ka hor sheegtay in kow iyo soddonka desembar labada kun afariyo labaatan oo ku beegan bartamaha isbuucan lasoo afjarayo howlgalka kufaarta afrikaanta ee loogu yeero atamis xubnaha golaha ammaanka ayaa ka dooday sida laga yeelayo kufaarta afrikaanta waxayna isku raaceen in la dhiso howlgal cusub oo loogu magacdaray eusom kaas oo la siiyey wakhti dhan labiyo toban bilood wuxuuna howlgalkan socon doonaa muddo hal sano ah sida ku cad warka ka soo baxay golaha gaalada midooday howlgalka eusom ayaa ka koobnaan doona laba-iyo toban kun lix boqol labaatan iyo toddoba askari oo kun iyo afartan ka mid ah noqon doonaan ciidamo boolis ah safiirka kooxda raddada ee xarunta qaramada midoobey ayaa golaha ka horsheegay in iyagu ay codsadeen in howlgal cusub laga sameeyo soomaaliya lagana reebo ciidamada xabashida etoobiya khudbad uu jiidiyey ayuu ku muujiyey in kooxda raddada aysan weli ka maarmin ciidan shisheeye taas oo ka dhigan in murtadiinta soomaaliya aysan keligooda u babaacdhigi karin camaliyaadka mujaahidiinta As you are aware, due to document actions uh, of Ethiopia and Somalia for the past 11 months, the federal government of Somalia has undertaken comprehensive review of its security arrangements as we transition from ATMIS to the new mission AUSOM.
sidii aad la socoteen sababa la xiriira tallaabooyinka ay etoobiya ka fulisay soomaaliya kow iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya waxay samaysay dib u eegis ku saabsan qorshayaasheeda amniga intii lagu guda jiray marxaladda kala wareegga ee looga guurayo howlgalka atmis laguna bilaabayo howlgalka cusub ee a u som muddadaasi waxay xulafadeenna gobolka ee ay dalalka ciidamada ka joogaan soomaaliya inoo muujiyeen midnimo weyn waxayna ballan qaadeen inay hayaan ciidamada loo baahan yahay ee gaaraya kow iyo tobanka kun ee looga baahan yahay howlgalka a u s som ballanqaadkan wuxuu buuxinayaa firaaqa amni oo kasta oo ay samaysay etoobiya wuxuuna sii wadi doonaa horumarka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda dalka arrintaas awgeed waxaan adkaynaynaa in qaybinta ciidamada a u som ee hadda jirta lagu dhammaystiray heshiisyo labageesood ah oo meel yaalay tan iyo bishii nofembar This commitment addresses any security vacuum created by Ethiopia while sustaining progress in the fight against Al Shabaab in the country.
safiirka dowladda etoobiya u fadhiya qaramada midoobey ayaa khudbad uu jeediyey ku sheegay in amniga geeska afrika uu halis ku jiro islamarkaana awoodda xarakada shabaabul mujaahidiin ay sii xoogaysanayso isagoo ka codsaday in ciidamada dowladdiisa lagu daro howlgalka balse taas lagama aqbalin kooxda raddada iyo dowladda masar ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in kumanaan askar masaari ah ay soo gaari doonaan soomaaliya si ay qayb uga noqdaan duulaan gaaleedka cusub khilaaf in muddaha soo jiitimayay oo ku saabsanaa cidda dhabarka u ridinaysa maalgelinta isbahaysiga ee eusom ayaa u muuqda in gaaladu aysan weli xalka gaarin sida ku cad jaantuuska qarashbixinta kufaarta afrikaanta ee qaramada midoobey dejisay waa mid aada u liita oo aysan weli isku waafaqin golaha islamarkaana ay weli saluug ka muujinayaan dowladaha saliibiyiinta ku-xigeenka danjiraha maraykanka ee qaramada midoobey duruuti kamil ahayna shirgadoonka kulankii golaha ammaanka ee xalay ayaa sheegtay in dalkeedu uu ka aamusay arrinta howlgalka afrikaanta iyadoo soo bandhigtay cabashada ay ka qabaan waxay carabowday sababta maraykanka u taageeri karin qaraarka laba kun toddoba boqol sagaaliyo toban waa in markii hore loo sheegay in boqolkiiba shan iyo toddobaatan keliya kharashaadka ku baxaya ee usom looga baahan yahay deegbixiyaasha oo u badan reer galbeedka iyo dowladaha dawaaqiidda carabta
Further, when the Security Council passed Resolution 2719, member states agreed that the UN assessed contributions would fund no more than 75% of AU PSO annual budgets, with the remainder to be mobilized from the international community jointly by the AU and the UN.
intaa waxaa dheer markii golaha ammaanku wansixiyey qaraarka waddamada xubnaha ah waxay isku raaceen in kharashaadka qiimaysan ee qaramada midoobe aysan laafi doonin toddobaatan shan boqolkiiba ee miisaaniyadda sannadlaha ah ee golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midowda afrika iyadoo inta soo hartay laga heli doono beesha caalamka waxaana ka soo aruurin doona qaramada midoobe iyo midowda afrika waxaa iska cadin golaha uu doonayay in qaraarka lagu dabaqo taageerada lojistikada iyo midda shaqaalaha howlgalka iyadoo la raacayo oraahda dhehaysa hal howlgal iyo hal miisaaniyad qaraarkan wuxuu sheegayaa in kharashaadka qaramada midoobey aysan dhaafi doonin toddobaatan shan boqolkiiba miisaaniyadda sannadlaha ah ee howlgalka taasoo ay ku jiraan taageerada lojistikada iyo kharashaadka shaqaalaha si kastaba ha ahaatee qaafka isku dhufka ah ee loo soo jeediyey ee ku xusan qoraalka maanta wuxuu soo jeedinayaa in qaramada midoobey ay si buuxda usii maalgelin doonto xafiiska u n s o s iyada oo loo marayo kharashaadka qiimaysan ee qaramada midoobe iyo in qaraarka lagu dabaqi doono oo keliya magdhowga ciidanka Despite this, the proposed hybrid model in today's text implies that the UN would continue to fully fund UNSOS through UN assessed contributions and that 2719 would apply solely to troop reimbursements.
ciidamada kufaarta afrikaanta oo soomaaliya kusoo duulay sannadii labada kun toddobiyo toban ayaan weli xaqiijin ahdaaftii ay reer galbeedka u egmadeen markii ay dalka imaanayeen ayay huunaayeen shaatiga amisom balse sannadii labada kun labaiyo labaatan ayaa shaatiga loo bedelay waxaana loo bixiyey atmis hadda oo la joogo dhammaadka labada kun afar iyo labaatan ayaa magac cusub looga dhigay eusom aad baad u mahadsantahay caliyare faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar etoobiyaan ah oo ka dhacaya degmada waajid ee wilaayada bakool warkaasi war kaleoo ku saabsan howlgallo lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo hayaa yaasir maxmed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qarax shalay ka dhacay degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool qaraxaani ayaa dhacay xilli askarta xabashada etoobiya ay ku rondoonayeen eeraboorka degmada waajid waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka degmadaasi inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey laba sarkaal oo miinabaarayaal ah oo ah xabashada etoobiya waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isla xabashada etoobiya ah sidoo kale wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur waxaana halkaas ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda bangale ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka jawaasiista dharcadka kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi ibraahim muumin waxa uuna ahaa askariga la dilay mid dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada dayniile howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo bakool ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday shareecada islaamka iyo ehelkeeda waad mahadsantahay yaasir iisku soo baxyo ka dhan ah amar ka soo baxay etoobiya oo lagu diidayo in gabdhaha muslimaadka ay iskuulaadka ku dhigtaan xijaabka ayaa ka dhacay ismaamulka gobolka tigray ee waqooyiga dalkaasi xasan cabdiraxmaan awa xasaan ayaa tafaasiisha warkaasi haya bannaanbaxyadan waxay shalay ka dhaceen magaalada axum ee ka tirsan ismaamulka tigree halkaasoo ay isugu soo baxeen ardayda muslimaadka ee wax ka dhigta madaarista ku yaala magaaladaas ardayda ayaa iyagoo ka caraysan amar loogu diiday xijaabka waxay isku soo baxyadan ka sameeyeen magaalada axum waxay sheegeen in lagu amray oo loo diiday inaysan xijaabka ku imaan karin goobaha waxbarashada taasi oo ay ku tilmaameen xadgudub iyo faquuq ka dhan ah haweenka muslimaadka ardayda isku soo baxyada sameynaya waxaa xitaa loo diiday inay warbaahinta si toosa oola hadlaan mid ka mid a gabdhaha muslimaadka ah oo si hoose oola hadashay adis standard ayaa sheegtay in maamulada iskuulladu ay bilaabeen muddo hadda laga joogo laba toddobaad in ardayda muslimaadka ah laga mamnuuco xirashada xijaabka iskuulladu waxay diideen xuquuqdeenna waxbarasho sababtoo ah waxaan xidhannaa xijaabka kaasoo ayna faraysa diinteenna xitaa waxaan codsannay inaan xidhanno xijaab u dhigma midabka yuniformka laakiin way naga diideen inay sidoo kale oggolaadaan waxaa sidaa adis u sheegtay mid ka mid a gabdhaha muslimaadka madaxa xafiiska arrimaha islaamka ayaa sheegay in xafiiskooda ay isku dayeen xalinta go'aankan ka dhanka ah gabdhaha muslimaadka ah wuxuu sheegay in qorshuhu uu soo bilowday laba bilood ka hor balse kolkaas ay xalliyeen kadib markii ay farriin u direen xafiiska kale ee waxbarashada laba toddobaad ka horna mar kale aan ka war helnay in gabdhaha loo diiday xirashada xijaabka tobankii oktoobar laba kun labaatan iyo afar ay ahayd markii xafiiskan uu soo saaray warqad uu maamulada dugsiyada ugu boorinayo inay ixtiraamaan xuquuqda gabdhaha muslimaadka isagoo intaasi ku daray in xirashada xijaabka ay tahay waajib diini a waxay sidoo kale sheegeen in mamnuuciddan ay saameynayso ilaa afar dugsi sare iyo ku dhowaad boqol iyo afartan arday oo ku jira ardayda fasalka labiyo tobanaad kuwaasoo hadda loo diiday inay galaan imtixaanaadka mahadsanid abu xasaan meydkan in dhakhtar ahaa ayaa laga helay mid ka mid ah qolalka isbitaalka magaalada burco ee waqooyiga dalka soomaaliya sida uu ku waramayo casaam carafaad wararka ka imaanay magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya waxay sheegayeen in isbitaalka magaaladaas laga helay meydka mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalkaas dhakhtarka meydkiisa la helay ayaa lagu magacaabi jiray cabdishakuur saleymaan waxaana meydkiisa si gaara laga dhexray qolalka uu ka kooban yahay isbitaalka magaalada burco oo dhakhtarka uu ka howlgeli jiray dhakhtarkana muddo ku dhow afar iyo labaatan saac la weysanaa ayaa markii dambe meydkiisa la helay ilaa iyo hadda si rasmiya looma xaqiijin sababta dhimashadiisa keentay mana jirta wax calaamad ah oo jirkiisa ka muuqda oo caddayn kara in dilkiisa loo adeegsaday risaas iijin ama toorrey waxayna qaar ka mid ah howlwadanada isbitaalka burco warbaahinta u sheegeen in dhakhtarka dhintay wadnaha sikadiisa u istaagay dadka qaar ayaa shaki gelinaya in dhakhtarka meydkiisa la helay uu dhintay wadna istaag waxayna arrintan imaanaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaalla u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyeedka maamulka somalilan ka dhaceen deegaano ka tirsan dhulka maamulkaasi uu ka arrimiyo ee ugu horeysa magaalada ceergaabe ee xarunta gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya waad mahadsantahay cazaam in ka badan lixdan iyo shan ruux ayaa dhintay kadib markii xebaha dalka morocco ay kula degtay dooni ay la socdeena dadkaasi faahfaahinta warkan waxaa haya marwaan maxmed lixdan iyo sagaal qof ayaa dhimatay halka ay badbaadeen tiro yar kadib markii dadkaasi ay la degatay dooni ay la socdeen xilli ay maraysay xeebaha dalka morocco doonidan ayaa la sheegay inay sarnaayeen ilaa siddeetan ruux waxaana ka badbaaday kow iyo toban qof iyadoona la sheegay in dadka ka badbaaday ay sagaal ka mid ah yihiin kuwa u dhashay dalka maali xukuumadda riddada ah ee maali ayaa sheegtay in doontaasi dadka ku dhintay ee lix iyo sagaalka ruux ah shan iyo labaatan ka mid ah ay yihiin dad u dhashay dalka maali wararku waxay ku waramayaan in doonidaasi ay shil gashay xilli ay ku socotay xawaaro sare sidaasna ay ku qalibantay islamarkaana ay ku dhinteen inta badan dadkii saarnaa jidka tahriibayaasha ee ka soo bilowda xeebaha muritaaniya iyadoo lasii maraya morocco sidaasna lagu gaarayo sbain ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu khatarta badan adduunka ah dhanka kale waxaa muddooyinka dambe si weyn u kordhaya tirada dadka maraya jidka atlantika si ay yurub u gaaraan toddobaadkan ayayna ahayd markii hay-ad sheegtay inay fidiso gargaarka bini'aadinimo ay sheegtay in tiro ka badan toban kun ay sanadkan dhinteen iyagoo isku dayey inay doon ku gaaraan dalka sbain waad mahadsantahay marwaan kataab al akhbaari ayaa baahisay filib cusub oo ah qaybtii labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa si anba qaadaya
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا waa muuqaalka labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri oo ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya taasoo qaybintiisa ka dhacday deegaanka barbaare ee hoostaga wilaayada islaamiga ah ee baay dad isugu jiray fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay mashruucan iyadoo qofkiiba la siinayay saddex neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii masaakiinta ahaa iyo fuqarada ee nasiibka u yeeshay in la siiyo sakada xoolaha nool ayaa u warramay kataa'ib al ikhbaariya waxa ayna sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin sakada xoolaha nool ee la siiyey wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa laga qaybiyaa sakada xoolaha nool iyadoo laga soo qaado dadka hantiilayaashay ku waajibtay lana siinayo dadka xaqa u yeeshay
بأن نحيا على الإسلام دينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين وقوع الجبينة كتبنا عهدنا في تمن زكي بأن نحيا على الإسلام دينا سر في الخالدين
maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa inoo hayaa warbixintan si lamida xaafadaha kale ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowladdiiniya u soo xiray xaafadda kandahaar oo ka mid ah xaafadaha magaalada bu'aale waxaana ka soo qayb galay dumarka guryajoogga ah ee aan nasiibka u helin dowraadka uu bixiyo maamulka islaamiga ah dowradan oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa lagu qaatay aasaasiyaatu diin micne iyo matni labadaba iyo muxaadaraad kala duwan waxaana dowrada lagu soo xiray munaasabad si habaysan ay uga soo shaqeeyeen haweenka ku dhaqan xaafadda kandahaar ex qodaxley ugu horeyn mid ka mid ah ducaadda magaalada bu'aale ayaa mahdiyey sida towxiidka looga dhisayo dadka gaar ahaan hooyooyinka xaafad joogga ah awal ma aan haysan nimcada maanta aan helnay walaalayaal oo guri guri maanta dadkii reer bu'aale awal gabdhaha maqaaxyaha joogo iyo gabdhaha jooga ganacsiga unbaa dugsi looga yeeri jiray eh hooyooyinka xaafadaha jooga waaba la hilmaamayba laakiin maanta waxaa dhacday in maanta guri guri loo geliyo laa ilaaha ila allah macnaheeda iyo shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo nawaaqidheeda dhammaan la geliyay alxamdu lilah walaalayaal waa nimco qaar ka mid ah haweenka xaafadda kandahaar ee dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay wixii ay ka faa'iideen muddadii shanta maalmood ahayd ee dowladda ay soo qaateen bismillaah anigoo magacaygu yahay caasho cabdulaahi ku nool degmada bu'aala gaar ahaan xaafadda kandahaar waxaynu soo qaadanay dowro muddo shan maalmood noo soo socotay ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradii maanta noo soo gobgabowday waxaynu ku faa'iidnay wax badan wax badan waxaa ka mid ah midda koowaad makaanatul mar'ati fil islaam midda labaad fadlul cilmi midda saddexaad alxijaab midda afaraad altawba walistikfaar midda shanaad xuquuqu zawjayni xaqu jeer waxaan oo ku nool magaalada bu'aalo gaar ahaan xaafadda kandahaar walaalayaal doore ayaa noo soo socotay shan maalmood oo aad iyo aad u wanaagsan waxweyn baan kala kulungnay tii ilaahay nagu anfaco allah naga dhigo mideeda kaleenta gaalada soo duushay kaankara ha ku dhacay yaxaas ha ku qaada yuumaal ha kula tega cudurka laga carara cabsadaa allah ha ka dhigo insha allah shabaab waa dowladow daa'im baa dejiyey diintana wa maxmedna daahir bay ku tahay ciddii u bareerta baas baa la marin hayaa allow iiddaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar shabaab iyo ciidankeed maanta way gudbeen baroon iyo beebe baa suuka kama baqaan balaayow idinla beerka bay u dhigahayaan allow iiddaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar
muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa ku howlanaa daadejinta dowraadka diiniga ah ee uu bixiyo oo loo daadejinayo xaafadaha si ay uga faa'iidaan hooyooyinka guryo joogga ah ee ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee degmada bu'aale mahadsanid bukhaari walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu